gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir mudane maxamed axmed diiri yabo ayaa dhagax dhigay wadda interlog ah kana dhagax dhigay degmada kaaraan gaar ahaan waaxda wajeer munaasabadda lagu dhagax dhigayey waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha degmada kaaraan mudane faarax cadaani maxamed mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada ku dhaqan degmada kaaraan markii ay dhammaatay munaasabadda dhagaxdhigga kadib gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir mudane maxamed axmed diiri yabo ayaa warbaahinta la hadlay waxaana maamulka iyo bulshada degmada kaaraan uu ku ammaanay doorkooda iskutashi ay kaga qayb qaadanayaan dhismaha waddooyinka xaafadaha taasoo muhiim u ah bilicda iyo fududaynta issocodka degmada kaaraan ee gobolka banaadir waddadan aan taaganahay dabcan waa laga soo sheekeeyey aniguna hadda waa u jeedaa qiimaheeda iyo guryaha ay ku agta dhex marto guryahan dabaqyada oo aadka iyo aadka quruxda badan una dheerdheer waddadan halbowlaha oo halkaan marta in interloog laga dhigo waxay sharaf u tahay guryaha halkan ku yaalla waxay sharaf u tahay degmada kaaraan waxay sharaf u tahay waaxda wajeer aad ayaan rabaa inaan uga mahad celiyo degmada iyo dadkii soomaaliyeed oo guryahan iskale reekaaraan oo gartay in waddadan wadda interlooga laga dhigo oo qurux badan oo cagta hadday tahay midda gaadiidka iyo midda dadka intaba u wanaagsan guryahan dabcan markii jidkan la dhiso oo interloog laga dhigo waxaad ku bishaaraysatiin waxaa isbedelaya ganacsigu horumar u samaynaya guryahanu qaaliyay noqonayaan nadaafad darradii iyo wixii ka jiray waa ka meesha waa ka dhammaanayaan oo dee laami ama interloog jid interlooga qof wax soo dhigi karaa ama qashu soo dhigi karaa ma jiro qof walbaa wuxuu ilaashanayaa hantida midda la leeyahay oo laysku darsaday qof kastaa dhinaciisu ka ilaashanaya marka waxay noqon wuxuu noqonayaa jidkaanu jid shacabku ay dhisteen shacabka reer kaaraan shacabka waaxda wajeer shacabka degan ama dadka iskale guryahan wadda ay dhisteen ayay noqonaysaa sidaas darteed qiimo gooniya ayay u leedahay waxay ka mid tahay horumarkii ka socday degmada kaaraan horumarka saaka halkan ka socda iyo waddadan la dhagax dhigaay